madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laafti gareen yaa kulan magaalada muqdisho kula weelide ku-xigeenka ergey gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey qaabisana soomaaliya kulankii weliba diiradda laga saaraya arrimo dhowr ee muhiima ee mustaqbalka koonfur galbeed iyo guud ahaan soomaaliya welina ku mid ahaa amniga siyaasadda iyo mashaariicda horumarineed ee ku dareera guud ahaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha iyo ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobey iyo isku xog wareysadeen xaaladaha amni deegaanada koonfur galbeed taageerada iyo umbaahin bulshada iyo dadaalada dareere ee lakadaadejiyay adeegyada dowladda sidoo kale weliba kulanka laga falanqeeyay xoojinta wada shaqeynta udhexeyta dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adda qaramada midoobey si la dardargeliyay mashaariicda horumarineed iyo adeegyada asaasiga ee bulshada kulanka markii ha dhammaaday kuriyad waliba warbaahintan warmay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali ibraahim bandhawow uu socodna sharaxaad kubiyi walyaabo inta kulanka dareeri laiska afkooraday madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudan cabdicasiis xasan maxamed lafdi garen ayaa maanta wuxuu kulan muhiima la qaatay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya kulankan oo diiraddu lagu saaray xaaladda rasmiga ee deegaanada koonfur galbeed dhanka mashaariicda amniga iyo siyaasadda wuxuu ahaa kulan aada looga korfeeyey xaaladda horumarineed ee mashaariicda ay ka wado qaramada midoobey deegaanada koonfur galbeed wuxuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen uu xoojiyey sidii loo dardargelin lahaa horumarinta adeega mashaariicda iyo sidoo kale xaqiijinta taageerada amniga ay siiyaan qaramada midoobey deegaanada koonfur galbeed madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ayaa ugu mahad celiyey sida qaramada midoobey u garab taagan tahay in amniga deegaanada koonfur galbeed ay xaqiijiyaan ciidamada deegaanada koonfur galbeed ku sugan sidoo kale wuxuu madaxweynuhu ka mahad celiyey horumarinta mashaariicda ay mar walba la garab taagan tahay qaramada midoobey dowladda koonfur galbeed iyo dadyoga reer koonfur galbeed ku-xigeenka ergeyga gaarka qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ayaa ka mahad celiyey wada shaqeynta wanaagsan ee ka dhexeyso qaramada midoobey iyo dowladda koonfur galbeed taas oo maanta ay gaarsiisay xaaladda horumarineed ee mashaariicda ka socda deegaanada koonfur galbeed wuxuu sidoo kale ugu mahad celiyey si reer koonfur galbeed ay mar walba ugu istaageen xaqiijinta amniga deegaanada koonfur galbeed sidoo kale wuxuu ka mahad celiyey bisaalka iyo siyaasadda madaxweyne cabdicasiis lafdigareen uu layimid deegaanada koonfur galbeed taas oo sababtay in horumarinta iyo mashaariicda maanta ka socda deegaanada koonfur galbeed iyo kuwii shalay la qabtay ay ahaayeen mid ku timid biseelka siyaasadeed ee madaxweynaha dowladda koonfur galbeed kulanka oo ahaa mid aada loogu korfeeyey xaaladda rasmiga ah ee mustaqbalka horumarka deegaanada koonfur galbeed ayuu madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafdigareen kaga mahad celiyey sida mar walba qaramada midoobey ay garab ugu siiso horumarinta aada iyo aad ay umahadsantihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya magaalada muqdisho kulamo shirgadisan kulwaalida ayaa madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo guud ahaan hay-adaha caalamiga ee ku howlgalow deegaanada koonfur galbeed silna kula hadala mashaariicda horumarineed ee ku dareer deegaanada koonfur galbeed iyo baahiyaadka wakhtigan haysta shacabka koonfur galbeed soomaliyan ku horeyta abaarta oo sababtay biilaan iyo dalag yaraan